bismillahi rahmaan raxiim horte runtii fiil way ku kooidadkiloo macnaha deegaankaas wey nimankii cudurka ayaa ku barakaya ayaa hordamada cudura deeri marka alxamdulilah shalay iyo ilaa saacdan dadkii deegaankii iyo baabkii un ka mashquulsano magaalmadaadi gobolka maadaama yoha ka dhahin marka haldankan okay waay faylana haye dadkaha bugtaali degmada xudur ee xarunta gobolka bokool gudoomiye waliba shaxaadnoo siyaase tirada hadeeri degmada weliba dhibaatada markaasi iyo hayta ee dadkaha kubugtaali tiyeglow ha orta way la saabtaana lanoo guriga kubay dhibaato badan ku duwanta dareemadan tankada tirada koleyba ugaran dadkaasi maanaha barka ilaa sababol sababol konton goys amalo maanaha walaa maanaha yaa barkay dadka tiradiis walaa barkay marka armayo tira fasmeen inshallah kuji doona laakiin baase meel ha ku bogtaale oo saaseho ha kubay gurigii degna ha kubay dhibaatooyinka maanaa raashin wedana gobolan wedana qolusbulan lahayna maanaa gaafka shakabay dareem kortan dhibaatooyinka ku jira ilaa shalay ilaa sacdan kulley wayba degma maadaama xaruntii gobolka kooyan warbarnaamijadaasi onato maanaha iyo gaafka shaki jarna marka dhibaatooyin isku jiraan run ahaanti barka ay dhibaato iyo gordaasan dhibaato ku jirta run ahaan dad oo idooja kutabiyo meel walan ku ogayn markaas kooyan ee meela dejidana xaaladiio nolol hiraabta seeta ha kulley una ilaa shalay rafadaani meela maanaya shashadijini dadka baraba baryaala naydin baryaala dadwey ilaa shalay ilaa sacdan wayba suubaani trubishna magaalada kusuubini dhaafas ilaa dhaadadiyo gurcadiyo ilaa sacdan wayba iska denyihin manaa balmago walay tabartayna ununa iska denyi armoyo iska jarna inshallah armayo kulleyba yaa isku jireen idaacadoona nina sheegno adduunka la geysiro dadkiyo dalkan iyo dadkan dhaladina maanaa barnaamijyada lasocdan ayaa idan daneyan isweyn maasan runtii daawad badan oo saasay oo gurmidinka baahanya jira adoo gudoomiyaha degmada xudure xarunta gobolka bokool ee weliba sharxaadnoo siyaasa maadaama ethoobiya iyo sheegta intay guud ahaan gobolka bokool iyo banaayi doonta degmada degmada tiegloha kubeen degmada xudur may inqoondaysan haddii ciidamada ethoobiya iyo isku kubahan runtii arintaas suaal su-aal jartu insha allah un hadii una reer bokool dadki diyawda kuafa kubay ciidamadii akubay iyo ciidamadii magaalmadaada roogi insha allah ku talagala wedna aniguna maanaha mardinba hadi ethoobia batiyaarta hadii roogawuna ka talagalna nimanka macduulka dalka baabiy dadka baabiya inuu isku dhooyi waana deegaankana difaaca go-aankaynii ciidamadii dhammaan maamulada go-aanka sagaaldan insha allahu wayba ilaahay ku tuuganaya inuuna barnaamijyadaska guuriis nuaan guuriisuu doogna insha allah manoo hoog badan manoo toobab badan manoo ciidan badan wayba go-aankaynaya inuuna deegaamada difaacna boqolku difaacna go-aankaas wada jiraan qaadani
haye ee marka jarana dhaqdhaqaaqyo hadda ku dareeran degmada xudur hoo iyo hadlayt diyaar garow jarana shacab iyo markaasay sheegan intii degmada tiidi on ku tabaan ciidamada iyo garab surnaadaan hadda shacabka horta shacab lay waaye shacabka hadii marba libadgiliba latusoo deegaanka maanaha nimanka dhulkala kufuji shacabka kafinisroog shaksiyaad isku daawada jiraan suurtagalo lakin hadda arrintaas maka jarna ciidamada etoobian hata magaalmadaada gobolka bokool roog makubana laakiin hadii ruu biyanato hadii ruuansuurneed go-aankan maygoaan barnaamijkaas galno go-aankayni waana go-aansin waana gala doona shalay nufti kunjireela degaa ku dhihi ciidamada meela seedan kunjireela ku degaalamen nimankii meelgool meela waa ku qabsadi qaabkaas
sida sheegtay in diyaargarow oo dhinig weliba weerara al-shabaab iyo ka guda jirtaan dagaalka shalaysin qurunjareer kudhiya aan dhexaya ciidamada koonfur galbeed iyo al-shabaab ay kaaladaayeen ciidamada ciidamada koonfur galbeed iyo ciidamada manaha qaranka dawladda dhaha waa isku hal waaye aduukoolaski waana dagaal galaayan marka barnaamijyadaas ciidamada leahayn waa kale barnaamijyadaas ciidankaas ayaa furi hoolas insha allah waatan hoolaba hoolaweyna meelbadana walbana dhiigi doontan goolgardana dhiigi doontan jisinka farahasan insha allahu waana wayba rajo inaan unu kuguulayslaan dibdantanti al-shabaab deegaanka unu kuroona hadii jinaabi bahay hadii kale go-aanka imaadun reer bakoolena go-aankaas waa go-aan oo hoosu kareegi waa insha allah dilaaye kaasi weliba gudoomiyaha degmada xudure xarunta gobolka bokool mad maalin ebend owse waraysi siyaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ee gudoomiye ciidankiin kumahadnagaan